الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الإجارة إجارة وأكرة أيو بابيها مركا إجارة مقعي مشقايد الذين والا إلى هذا وحكى الله إلى هذا وحن لسين أيوه ee kiraa ciddii la timaadda shaqo ama yacnii waxa manfaco lagu heshiiyey oofsada ama waxay dhaahdaan sharci ahaanna waa caqdun calaa manfacatin macluumatin maqsuudati qaabilatin lilbadli waalibaaxa biciwadin macluum waa caqdi iyo heshiis lagu gelayo manfaco macluumaahoo la og yahay maqsuudaahoo ah mid loo qastin ah mid aqbali in la bixiyo iyo in la banneeyoba iyada oo ciwad iyo wax beddela oo muqaabilu ana lagu samaynayo ijaara iyo wax kala kiraysigii waa mid bannaan oo mashruuc ah oo qur'aankuna waa tilmaamay axaadiida nebiguna waa tilmaantay culimmada muslimiintuna waa ay ku ijmaaceen oo waa ay ku kulmeen fa in ardacna lakum faatuhunna ujuurahunna ilaahay baa yidhi hadday naaska idiin jaqsiiyaan dumarkii mushqayaddooda siiya la furay waxa kale oo xadiid uu ahaa inuu nebigu nahiye musaaracada farayna mu'aajiro iyo in wax la kala kiraysto waana shay ay xaajadu keenayso oo loo baahan yahay oo dadku aanay ka maarmaynin arkaanta ay leedahay ijaaradu waxa weeye caaqid oo waa mu'jir iyo musta'jir ama mukri iyo muktari waa mu'jir waa kireeye iyo musta'jir kirayste ujro iyo manfaco ujradii mushqaayaddii wax lagu kala kiraysanayey iyo manfacadii la oofsanayey ee ujradan muqaabilka u noqonaysay iyo siiqadii waan kaa kireeyey iyo waan kaa kiraystay arkaanteedu waa intaa waxay u qaybsantaa laba qaybood ijaarat alcayn iyo ijaarat dimma labadaasaa loo qaybiyaa ijaarat alcayn iyo ijaarat dimma haddii caqdigan iyo heshiiskani ku dhacay manfaco ku xidhan shay caynahoo mucayana haddii caqdigan iyo heshiiskan iyo kiradan lagu galay oofsasho manfaco ku xidhan cayn mucayana waxaa la idhaha ijaarat alcayn masalan daartan aan kaa kireeye gaadhigan aan kaa kireeye amaa qof mucayana baad kiraysatay oo aad tidhi yacnii waxaan ku galasay inaad waxaa ii qabato adigu aad ii qabato waxaa la yidhaahdaa ijaarat alcayn baa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhahdaa ijaaratu dimma waa ijaaro iyo kiro ku aroori manfaco ku tacalluqda dima qof dimo ku tacalluqda yacnii shaygan ma aha caday laakiin shaygan manfacadiisa la kala kiraysanayaa dimo qof ayay saarantahy masalan wuxuu kaa wuxuu yacnii heshiis iyo ijaaro kula galay inuu gaadhi ku gaadhsiiyo meesha heblo la yidhaahdo marka gaadhi mucayani ma jiro laakiin adiga gaadhi baan kaa rabaa meesha heblay in adiga gaadhso mushqayadaadina waa taa ama waa la sifaynaya gaadhi caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaas ah ayaan kaa kiraystay oo dimadaada ah iyo inaad qof camal laasimiso dimadiisa inaad taa inaad ii dhisto haddii ay doonayso shaksigan inuu dhisana ijaaratlcayn bay noqonaysaa haddii laakiin qofka laga rabo un isagu inuu dhismo un inuu la yimaado mas-uuliyadda isagu uu leeyahay amaatoodii waxay la mid a waxay noqonaysaa ijaaratu dimma haddii laakiin shaksiga laga doonayo ijaaratlcayn bay noqonaysa hadii qofku inuu xasiliyo un laga doonayana waxaad u moodaa sidii farducaynka iyo fardukifaayaynu kusoo kala tilmaannay oo kale siday u kala duwanaayeen oo kale inay u kala duwan yihiin waayo farducayn waxani waa wixii qof walba laga doonayo fardikifaana maxaa waa wax la doonayo nin la helo ciddii doontaa ha samaysee oo cidda samaysana lama eegaynin farducaynkana cid walba leg macnaha ijaaratlcaynna yacni qof kalea la doonaya waxaan inuu qabto ama shay mucayana baa la doonaya manfacadiisa in la obsado ijaaratu dimana waa wax manfacun baa la rabaa wixii la doono ha lagu oofiyo ama isagu qofka ha oofiyo ama cid kale ha u diro dadka la kiraysto waxay u kala qaadaan culimmadu ajiir khaas iyo ajiir mushtarag bay yidhahdaan ajiir khaasa iyo ajiir mushtaraga ajiir khaas waxaa la yidhaahdaa waa qof uu la gelayo inuu camal iyo hawl u qabto muddo wakhtiga ka mid a oo nafcigiisoo dhan wakhtigaasoo dhan cid kale aan u shaqayn kara isaga unuu shaqaynaya inta badanna ajiir khaas markuu yahay mararka qaarkoodna waxaa dhacda inuu la shaqeeyaba waa dee masele qof meherad loo dhiibay oo kale qof markaa meel macmalo kaaga shaqaynaya ama masnaca kaaga shaqaynaya oo kale waxa weeye shaqadaadaa mooyaane yacni wax kaloo uu qaban karaa ma jirto wakhtigiisiiba adiga ayaa kiraystay kaa waxaa la idhaha ajiir khaas midna waxaa idhaha ajiir mushtarak isaga camal baa laga rabaa inuu la yimaado markuu camalkaa dhammeeyana mushqaayadii buu kaa rabaa waxaana dhici karta saddex afar qof oo kale hawshaa inuu qabto masalan waa nin mariyo tolaya soo dawaar loo haystaa yani waxaad kula heshanaysaa maryaha inuu kuu talo afar shan qoloo kalena wuu tolayaa heshiiskii buu la gelaya markaa kaa ajiir mushtarak baa la yidhaahdaa kan isagu wakhtigiisii oo dhan adigu aad wada qaadatayna ee aan cid kale u shaqayn karin ajiir khaas baa la yidhahdaa markaa wuxuu udhi sheekhu sharduhumaa labadan caaqid ee mu'jir iyo musta'jir shardigoodu ka baayicin wa mushtarin baayic iyo mushtar bay limidi iibiye iyo iibsaday bisiiqatin siiqa ayaanay ku ansaxaysaa min mu'jirin kaaday kireeye wa muktari iyo kirayste sixatuhaa ansixitaankeeduna imaa biujrati beetay turaa la arki ow culimat ama la ogaado fii dimmati ladigtara ka kiraystay dumadiisa saaran fii maxdi nafc nafci badhax tiran ayaanay ku ansaxdaa maca caynin caynna lala qabo baqiyat hadhay oo baaqi noqotay maqduurati tasliimi taasoo dhiibiddeeda la karaya sharcan sharci ahaan loo karayo quwimad taasoo la qiimeeyo qiima leh waa in qudirad haddii lagu qadaro bimuddatin aw camal muddo amaa camal haddii lagu qadaro weeye qad culimaa la ogaaday wa jamca dayni labadaa kulmintoodana abtil buri tajuusu bilxuluuli iyo wa ta'jiili labadaba way ku bannaantay wa muطlaqu اlajr mushqaayadii la idlaaqeena cala atacjiili deg deg unbay ku noqon waxau leeyahay sheekhu shardiga bimacnaa shuruudda ay leeyihiin labadan qof ee wax kala caqdisanaya wax kala kiraysanaya ka baayicin wa mushtarin ka shuruudi albaayici waalmushtar shuruuddii baayic iyo mushtar ay lahaayeen ayuunbay la mid noqonayaan shuruuddii baayic iyo mushtar lahaayeen dee baayic iyo mushtar qofka waxiibinaya qofkii waxiibsanaya waxaa loo shardinayey inaan ikraah iyo qasab jirin idlaaqu tasarruf baa la shardiyay oo dee inaanay sabi iyo majnuun iyo inaanay ahaanin rashiid inuu yahay oo maxjuur calayh iyo aanu ahayn marka ka baayicin wa mushtarin shuruuddii baayic iyo mushtar ay lahaayeen baa labada qof wax kala kalaysanayeen loo shardiyaa bisiiqatin min mu'jarin wa muktari waxaa kaloo shardigaa siiqo ka timi muujir iyo muktari mu'jir iyo musta'jir ama mukri iyo muktar inuu iswaafajiyo shicirka ayaay u qaban weyday markaa inuu muujir iyo muktari yidhaahdo mukri bay ahayd iyo muktari ama mu'jir iyo musta'jir ka gabaygaasaa ugu qabtay masele wuxu uhi sannad baan shayan kaa kireeyey kii kalena wuxuu leeyahay waan aqbalay inaan kaa kiraysto waan aqbalay oo intaasaan kaaga aqbalay haddaba waxay ku ansaxaysaa ijaaradii imaa ujro la arkayo oo mucayanaha oo la arkayo oo la leeyahay shaygaa waxaan kaa kiraystay lacagtaa shaygaasaan kaa kiraystay ow culimat fii dimati ladi igtaraa amaa la og yahay jinsi ahaan iyo qadar ahaan iyo sif ahaanba la og yahay oo dimada kan kiraystay korkiisa saaray waa laba midun ujradu waa inay noqoto wax mucayanoo la arkayo halkaa yaalla wax macluum qadran wa sifatan oo dimada qofka wax kiraystay saaran labada midun waa inay noqotaa marka caaqidaankii wuu inooga hadlay siiqadiina wuu inooga hadlay ujradiina wuu inooga hadlay manfacadiibuu halkana kaga hadlaya waxaanay kiradaasi ku ansaxaysaa fii maxdi nafc naf manfaco iyo waxtar badhax tiran maca caynin baqiyad yacnii shay cayntiisu ay baaqi noqonayso in manfaco mubaaxa oo maxdi ah yacnii la kala kiraysta ayay ku ansaxaysaa yacnii manfaco maxdaa bayn haddaan manfacaba jirin kira ku ansixi mayso dhagaxanaan kaa kiraya ma ansaxayo maca caynin baqiyad baynu nidhi dee haddii ay masalan intan muddadan kirada waa inay jiraysay haddii wixii la istihlaagayo beertanaan kaa kiraystay si aan midhaha uga cuno yacnii caanahanaan kaa kiraystay aan u cabo raashinkanaan kaa kiraystay si aan u cuno yacnii kiro ma gelayaan iib way gelayaan oo waa la kala iibsanaya laakiin kiro waxaa la yidhaahdaa shay manfacadiisana la oobsanayo cayntiisana hadhayso ayaa la kala kiraystaa fii maxdi nafcin maca caynin baqiyad waxaa kaloo shalay maqduurata tasliimihi xisan wa sharcan shaygaad kiraynayseed manfacadiisa kiraynayso waa inaad dhiibi kartaa sharci ahaan iyo xisi ahaanba oo addoon lumay wax lagaa dhacay yacnii ma kirayn kartid waa sida iibkii oo kale oo iibka waxaa shardiga waxaan aad iibinaysa inaad qofkii u dhiibi karto kiraduna waa noocyo kale maqdirsim waa inaad dhiibi karta yacnii shay lagaa dhacay kiradiisu ma ansaxayso inaad ka kirayso qof kala bixi karaya mooyaane waataynu soo tilmaanay haddii boloodh lagaa dhaco waad ka iibin kartaa mid isagu ka qaadan karaya tanna haddii meel lagaaga bixi waayo mid isagu xoog kaga saari karaya waad ka kirayn kartaa quwimad manfacadaasi waa inay tahay manfaco mutaqawimahoo la qiimayn karo si maal loogu bixin karo waayo maal baad bixinaysaa maalkaad bixinaysa waxaa la doonaya inuu muqaabil yeesho wax ka soo hor jeedaa inuu yeeshaabaa la doonayaa yacanii waxaan kaa kireeyey shaygan yaree reexaanta yar dhirta yaree la si aad u ursato darteed ayaan kaa kireeyey intaa bixi yacani urtaa yare dee wax nab yani wax qiimaysmi karayo oo lacag la qaabiliyo ma noqonayso in qudirad bimuddatin aw camal waana haddii lagu qadaro muddo ama camal waxaa shardi ah manfacada in muddo lagu qadaro oo la yidhaahdo waxaan kaa kireeya sanad inaad deganaato meesha ama camal lagu qadaro oo la yidhaha inaad waxa ii dhisto ayaan kaa rabaa wa jamca dayni abtil laakiin labadiiba haddii la kulmiyo wakhtigii iyo camalkii haddii la kuriyo buri yacni baatil weeye mar hadday ijaarata wax la kala kiraysanayn waa in laba midun lagu qadaraa waa in lagu qadaraa wakhti oo lee shaygaa intaasaynu kala kiraysano waxaan kiraystay wakhtigaa ima in camal waxa inaad ii qabataan kuu kiraystay yacnii maxaa la diidayaa masalan qof inaad tidhaahdo inaad masalan aqalkan keento oo tidhaahdo afartiisaa qabcadoodba inaad dhisto ama aad talbiisto maanta laga bilaabo toddobada ilaa iyo toddobadeeda kale ama shanta galabnimo aad tidhaahdo ma ansaxayso qofkii u dir waxaa taaga meeshan ka shaqayntay kula gaadhaba yeeli waayo inaad tidhaahdo markaa ee tira mee wixii ka shaqeey anigu waa shaqadaasaan kaa rabaa ama laba iyo saddex cisho midkii doontaa kula gaadho oo qofkii aad shaqo kula heshiiso imaa inaad tidhaa maanta ii shaqee intaad qaban kartana qabo laakiin maanta iyo intaasood qabato wixii way ka badanaysaa way ka yaraanaysaa ama way ka yaraanaysaa ama way ka badanaysaa markaa waa in ama camal lagu qadaraa ama zaman lagu qadaraa waxaan rabaa inaad marada ii tasho okay intay daa ku qaato waxaan rabaa maanta inaad wixii tasho intay doontaa markaa hagaa kaga gaadhsiiyo in qudira bimuddatin aw camal qad culima wa jamca dayni abطil labadiiba haddii camalkiiyo wakhtigiiba la kulmiyana buri tajuusu biاlxuluuli waالta'jiili wa muطlaqu اlأjri calى الtacjiili wuu inoo sheegi doonaayeen ijaarada ijaarat اlcayn shay mucayana la kala kiraysto yacnii ujradeeda iyo mushqaayaddii mar haddii shayga la kala kiraystay bilxuluuli wataajiil way ku bannaantahy hoo waa tane waa tane hoo waxaa kaloo ku bannaan yacnii intaa kadib xilligaasaan ku siinaya markay dhammaato abaan ku siinaya dhexdeedaan ku siinaya wamudlaqu اlajri calaa tacjiili haddii la idlaaqo oo shaygan aan kaa kireeya un la yidhaahdo oo aan ujradii muddo loo qabana tacjiil baa lagu xambaaraya waa imika in la bixiyo culimmada muslimiintu waxay ka hadlaanuun ama diinteennu waxayna fartay keliya waxa weeye waa kiro ama ha la kala qadinto ama dib ha loo dhigo wax deebaaji la yidhahda laakiin ma jiro deebaajigu waa jeebkeenna qaar baa ku odhanaya nin baan kun dollar kaaseen idhahda mooyi ma garanaysaa tee ninka ilaah ku celi qofku wuxuu xaq u leeyahy toban sano hadduu kiray inu dhaha imika ii qadin xaq buu u leeyahy kiradii xaq buu leeyahy inuu idhaahdo sanad kadib isii laakiin kiradiina waa halkeedii intaasoo kaloo dabaajiyana halkaa dhigo halkaa oolaysaa maya ma bannaana marka waa ijaaratlcayn ijaaradaa ay sidaa tahay ujradeedu hadday ijaaratu dimo tahay ijaaratu dima hadday xagga dambe inoogu sheegi doonaan oo qofkan siyaara mawsuufa laga doonayo waxa laga maarmaan ah in ujradii la dhigo in la leehay ujradiina waa taa shaygaasaan kaa rabaa maxaa yeelay ijaaratu dimma waa salam xagga manaaficda manaaficda markay joogo baabu salamkii aynu soo maraynoo kale weeye sidii ra'sumaasha sanamkaba loo dhigayey halkayna ujrada in la dhigaa baa laga maarmaana sharduhumaa ka baayicin wa mushtariin baayic iyo mushtar iibiye iyo iibsada ayaa la mid noqonaya bisiiqatin ayaana ku ansixay mid muujirin kireeye wa mugtari iyo kirayste ka ahaaday sixatuhaa ansixitaankeedu imaa biujratin turaa ujro la arki ow culimad ama la ogaado fii dimati ladii taraa kii kiraysay dumadiisa saaran fii maxdi nafc nafci badhax tiran maanay ku ansaxdaa maca caynin caynna lala qaba iyo shay baqiyad ay cayntiisu baaqi ahaan maqduurata tasliimi dhiibiddiisana waa in la karaya manfacada sharcan sharci ahaan waa in loo dhiibi karaya quwimad waana inay tay mid la qiimeeye oo qiimo leh waase in qudirad bimuddatin aw camal haddii lagu qadaro muddo ama camal culiqad culimaa la ogaaday labadoodaba la garanayo haddii lagu qadaro weeye wa jamca dayni labadaa kulmintoodana abtil buri zamaankii iyo camalkii jarada haddii lagu kulmiyo buri oo waxaan kuu kiraystay maanta inaad maradan ii tosho waxaan kuu kiraystay inaad shaygaa maanta qabato wuu ka horray kara waanu kadib dhici karaa markaa waa in ama shaqo loo diro oo loo kireeya ama wakhti tajuusu bilxuluuli wata'jiili ujiradii ijaaratulcaynku bilxuluuli wata'jiili waa ku bannaatay wa muطlaqu اlajr mushqayadii la idlaaqayna cala tacjiili degdeg baa lagu xambaarayaa tabطulu way buri id wakhtiga tutlafu la dilo caynulmu'jara cayntii la kala kiraystay laa caaqidun caaqid maya laakiin biqasbin khayirhu qasbi iyo dhac hadduu yimaado doorgeli washard wa shardu fii ijaaratin fi dimam ijaaradii dimooyinka tasliimuhaa fii majlisin waa in lagu dhiba ka salam sidii salamka oo kale wayadmanu lajiiru ajiir wuu damaani bilcudwaani xadgudub wayaduhu fiihaa yadu timaanin gacantiisuna waa gacan ammaano ijaaradu waataynu soo tilmaannay qaybihii saddexdaa ee cuquuddu ay lahaayeen waxay iyadu gelaysaa cuquudda la yidhahdo laasimu طarafayn mar haddii kiradaasi sidaa aynu soo sheegnay ay u dhacdoo la kala kiraysto waana inay muddo lahaataa kiradu sharcan waa inay muddo lahaataa ama camal ay lahaataa marka sidaasoo kale loo kiraysa waa laasimu طarafayn midkoodna kama noqon karo keliya waxa ay ku burtaa haddii ay dhimato wixii la kala kiraystay meesha ka baxo welibana waa markay tahay ijaaraةulcayn ijaaraةulcayn markay ahayd ee shaygii la kala kiraystay uu meesha ka baxo haddii aan la gudagelin waa burtay oo ijradiina waa in la celiyaa haddii dhexda la marayeyna waa inay halkaa ku joogsataa wixii intaa qaabilsanaa u jira ma intii kalena qofkii loo soo celiyaa masalan gaari baa la kala kiraystay mucayana daar mucayanaa la kala kiraystay daartii baa duntay gaadhigii baa xumaaday way fasakhantay waayo meeshii lagu heshiiyey baa meesha ka baxday mar hadduu sheegii meesha ka baxay wuxuna mucayan ahaa oo ijaaratlcayn ay ahayd meesha ka baxday hadday dhimatay n hadday ceebowdayana waa la mid waa markay ahayd ijaaratlcayn baynu nidhi markay ijaaratu dimma ahayd ninkan gaadhi un baa laga rabay inuu la yimaado meeshaa uu ku gaadhsiiyo gaadhigii buu keenay wuu xumaaday ma fasaqmaysee mid kale keenun baa la leeyahay mid kale keen ninkan waxa la hawshaa qaboo nin buu keenay ninkii baa hawshii ka soo bixi waay mid kale keenun baa la leeyahay waayo dee qofku waxaa laga rabaa hawshanu qabtee wax gaara caqdigu kuma dhicin markaa wuxuu leeyahay taabtulu itutlafu caynun mu'jara way buri marka la dilay meesha ka baxdo ayntii la kala kiris laa caaqidun qofkii caaqidka hadduu dhinto meesha ka bixi mayso labadoodii mid ka mida hadduu dhinto ama labadiiba hadday dhintaan caqdigii kiradu waa halkiisii waarifkiisii baa soo gelaya qofkan qofkii dhaxalkiisa lahaa ayuunbaa soo gelaya xataa waxyaalaha aanay ku fasaqmin waxay tilmaamaan culimmadu haddii qofka milkigiisiiba ay ka baxdo masalan daar baa la kala kiristay gebigeedba wuu faasaxayba iyadoo laba sannadood gurigaa la kala kiraystay buu faasaxay ama waa hibeeyeybo cid buu siiyey ninkani wuxuu leeyahay aniga muddadaasaanu ama kala kiraysta ama kala iibsada ama isu hibeeya anigu muddadaasaanaysaa muddadaydu markay dhammaato waxaa ku heshiisay laakiin intaa ana ana anaa ka mas-uula markaa ninkii xaq buu leeyahay iibsaday ama loo hibeeyey dee iyadoo masluubulmanfaca inuu iska haysta xaq buu leeyi idhahda bal waa iska sugaya haddaba igu dhacdee intay muddaadu ku dhammaanayso haddii aanu ogaynaa wuxuu odhan karaa waar gurigaan igu kiraysay ee adiga iibisay annagaan maanta galabaan doona lacagtaydiisii xaq buu leeyahy markaa caaqidkii hadduu dhinto ayana ku buri mayso laakiin biqasbin khayirhu laakiin haddii la dhaco door geliyo dee inta lasoo laga soo dhicinayo haddii markaa la sugo door buu leeyahy inuu idhaahdo bees waxba kama jiraane markaa laasayna ugu dhammaatee wixii hadhanisii iyo inuu markaa sugaba xaq buu leeyahay wuxuu leeyahay shardiga sheekhu ijaaratu dimma fii ijaarati fidina tasliimuha waynu jiray fii majlisin lagu dhiibaa ka salam sidii ra'sumaalka sanamkaba loogu dhiibayo goobta mar hadday ijaaratu dimo tahay dee labadiiba si aanay dayn isula noqonin waa in la dhigaa tabtulu way buri id wakhtiga tutlafu la dila caynun mu'jara cayntii la kireeyey la caaqidun caaqid haddii uu dhinto ama la dilo buri maysa ijaaradii laakiin biqasbin khayirhu haddii dhac yimaado doorgeli waa shardu waxa weeye fii ijaaratin fi dimami ijaarada dimada tasliimuhaa fii majlisin waa in lagu dhibaa ka salam si salamka oo kale baydkaa labaad wuxuu inoogu sheegayaa gacanta qofkan ajiirkaa waa gacan ammaano waa taynu soo tilmaanay yaddu damaan iyo yaddu ammaana yaddu damaan qasbigiiya baa ka mid ahaa caariyadiiyo shaygaa aad qaadata dhacday dar allaba ha u dhintay waa lagugu leeyahy laakiin yaddu ammaana haddii la yidhaahdo waxa weeye hadduu qofku ku gabood furo ama ku xadgudbo ayuunbuu magdhabaa wayadmanu اlajiiru biاlcudwaani xadgudub wuu ku xadgudbay dee masalan dee abba nool baa la kiraystayoo markaa dee wuxuu markaa wuxuu ka badiyey masalan wuu garaacay ama wuxuu ka badiyey wixii la saarayey markaa wuu magdhabaya gaadhi buu kiraystay dee wax markaa ka badan buu saaray wuu eriyey oo eri hayrulcaadiya buu ku eriyey hadduu xadgudub ama gabadfal la yimaado meel bannaan buu iska dhigay way dayacantay waa lagu yeelanaya laakiin xadgudub iyo gaboodfal midnaba haddaanu kula imanin wax lagu leeyahay ma jira wayadmanu اlajiiru biاlcudwaani wayaduhu fiiha yadu timaanin gacantiisa waa gacan ammaano waxaa imika runtii muran ka jiraayoo laga yaabaa in qaanuunka cumaalka ama shaqaalaha iyona ay dhinac ka taagan shareecadu dhinac ka taagantay qofka noocaasa ee aad kiraysteed wuxu diratay hadduu wax isagii noqdo wax alla wax qofkii kirayste yani qofkii hawshan u dirtay lagu leeyay ma jirto waa masle wadaadada xataa ay aada ugu qaldameen xilligan yani qof baad wax u diratay waxbaad tiri ii qabo masele nin baad u diratay ma inuu wax kuu xamaalo waxaad u diratay inuu guri kuu dhiso waa inuu god kuu qodo wuu ku halaagsamay alla wax lagaaga leeyay ma jirto haddaanay jirin mushkilada khataraad adigu ku qarisay khataraad u qarisay haddaanay jirin haddaad dalluun hoosta ka qodan intaad bac yar iyo wuxu saarto aad tira meesha ka soo shaqeeyo markuu isku taago uu danan yidhaahdo ood adigu dalluun u qariso waa lagu yeelanaya laakiin qofkii isagu shaqaysanaye xoogsanayee raartaa koray ee deetana ka soo dhacay alla wax lagaga leeyay qofkaa ma jirto qaanuunkaa laybarkuna moojimalaa isagu kii loo shaqeeyinbuu wax walba saaraya lakiin shareecadu waa ka duwanta tabtulu cayntii la kala kiraystay laa caaqidun caaqidkii hadduu dhinta ma burayso laakiin biqasbin khayirhu qasbi hadduu yimaado doorgeli wa shardu fii ijaarati fi dimami waxa weeye tasliimuha fii majlisin in lagu dhibo ka salamin wayadmanu اlajiiru ajiirkii qofkii la kiraystay cayntii mujarada ahayd ee laga kireeyey wuu damaanay bilcudwaani wa yaduhu fiihaa yadu timaanin gacantiisuna waa gacan ammaano waalardu dhulkii in aajarahaa bimaطcamin hadduu raashi ku karayo aw hayrihi saxad way ansaxaysaa walow fi dimami dimadaba ha saarnaatee laa sharطi juz'in qayb culima loogado min raycihi wax soo saarkiisa iyo faa'iidadiisa ka mida maya oo lisaaricinkii beeriya u sugnaatay walaa biqadri shibacihi dheragiisa qadarkiisana maya halkan waxa uu sheekhu ayadana inoogu noqday masale aynu hore uga soo hadallayoo dhulkii haddii qofkii laga kirayo raashin ama lacag oo la yidhahdo dhulkaa ka shaqee raashinkaana qaada ama lacagtaana qaado walow dimada qof gaba ha saarnaatee way ansaxaysaa laakiin haddii la yidhaahdo qayb ka mida waxaa ka soo baxaya ku shaqee ma ansaxayso ma ansaxayso waa siday markaa shaaficiyadu ay qabeen aynu soo tilmaannay ama badrigu min almaaliki ha ahaado oo musaaraca ha noqoto ama mukhaabara ha noqoto caamilku ha bixiyo waataynu soo tilmaanay shaaficiya taa inaanay ogolay madaahibta kale laakiin way bannaynayaan lilxaaja warata runtii dadku in badan ay ku mucaamaladaan beeralayda iyo qof baa markaa lagula heshiinaya wax soo saarka loodhanaya markaa waxaasa inoo dhexa inkastoo dee wax walba laga yaaba inay ku kala duwan yihiin xaggan wax walba ninka maaligaabaa bixinaya kana shaqadoo keliya unbuu la imanaya marka haddii laga kereeyo raashin ama wax kale oo masele salacoo kalea way ansaxaysa walow dimada qofka baa saarnaatee laakiin juz ka mida rayceeda iyo wax ka soo baxeeda oo la siiyo qofkii ma bannaana waxaan bannaanayn oo ijaarayana aanay ansaxaynin in la yidhaahdo qofkani waan kiraystay hay shaqeeyo laakiin cuntadiisunbuu igu shaqaynaya saddexiisa wakhtuun baan siinaya mala hablaha iyo u badan tahayba guryaha jooga in la yidhaahdo yacni saddex waqti hanoo shaqeeyana cuntadu baanu siinayna maryahana waa ka bixinayna yani wixii baan muqaabil isu noqonay marka biqadri shabacin ama yani maryasiin qofkii lagu kiraysto wax mucayana baa la doonaya muqaabil qofkani hawl badan buu qabanaya marka hawshiisaa wax muqaabil u noqdaa wayna noqotaa marka biqadri shabac qadadiisa iyo cashadiisu waxaan macluum ahayn jire macluumo abaa la rabaa intuu cuni doono ama intuu ku dhargi doono lafteeda aanaad garanaynin waalardu dhulkii in aajarahaa hadduu ku kireeyo bimaطcami raashin aw hayrihi saxad way ansixi walow fi dimami dimadaba ha saarnaatee dumada qofka laa sharda juz'in qayb shardinteed maya oo culima loogado min raycihi dhulka waxaa ka soo baxaya lisaaricin qofkii beerayey loo shardiyo walaa biqadri shibcihi dharagiisa qadarkiisana in lagu kiraysto ma bannaano iyo macnaha qofka wax liyaariyo wixii markaa dee isagu uu qabanayo oo dhan in la yidhaahdo waxaa ku shaqeeya masalan in la yidhaahdo qof neefkaa qaloo mushaqaadaadun waa haragiisa waxaasoo ridiq oo waa qayb ka mid ah waxaasoo ururi intaasoo beersantage baad leedahay yani waxyaalahaasoo dhan bay diidaan baabuljucaalati jucaalada waxaa la yidhaha jacaala jicaala jucaala waxaa la yidhaha jucaalo waa waxaa qof la siiya loo yeelo marka uu wax qabto sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa waa qof isa saaray ciwad iyo bedel macluum ahoo la yaqaano iskuna saaray qabasho camal macluuma ama majhuuloo la yaqaano wuxuu leeyahay waxaasaan bixinayaa ciddii waxaa ii soo qabataa marka af soomaaligeenna waxaan oga baadifadun baa malaa ugu dhow marka arkaanteedu waa caaqid oo jaacil iyo majcuullon kii loo yeelay iyo kii yeeliyo kii loo yeelay camal iyo jucli oo ujradiya iyo siiqa arkaanteedu waa intaa صxatuhaa jucala waxay ka ansaxaa min muطlaqi tasarufi qof tasarufkiisu uu sii daysan yahay bisiiqatin siiqo iyo odhaah ayay ku ansaxdaa wahiya waxana weeye bian yashriطa inuu shardiyo fii ruduudi aabiqin addoon dhuuntay soo celintii iyo wamaa qad shaakalahu wixii la mid ah yani kaa la mid noqdaa macluuma qadrin qadar la yaqaano qadarkaasoo xaasahu uu koobay ama xaasahu waxaa koobay man camilahu shaqadaa kii qabtay wa faskhuhaa fasakhideeda qabla tamaamiil camali intaanu dhaban min jaacilin fasaqa ka yimaada calayhi ajrulmili mushqaayadda la midkaa ayaa lagu leeyahy jucaala waxay ka ansaxdaa qof muطlaqu tasarufa muطlaqu tasaruf dee waxaan waa qof baaliqaho caaqila waa inuu yidhaahdaa waxaa qofkii iisoo qabta qof hadalki qof waalan hadduu maanta odhan waxaa laysoo cidina u dhaqaaqi mayso ku yaray hadduu idhahana cid u dhaqaaqi mayso maxjuuru safah lagama wareejiyey wixiisiibana cid u dhaqaaqi mayso waa inu mutlaqu tasaruf yahay kan caamilkaa lafdiisa waxaa loo shardiyaa dee inuu camalkan karayo camalkanu karayo karid baa la shardiya markaa mid aan mid dee waxoogay leegi wuu soo qaban kara qaangaar bayaanu ahanin mid iska yara xaydxaytay oo markaa yar ladanina waa soo qaban karaa hadduu keeno mushqaayaddii waa yeelanaya siiqo ayaanay ku ansaxaysaa waana lafdi kasta oo tusinaya fasax iyo oggolaansho shaqo iyadoo ciwad weliba uu qabanayo idankaasina caam iyo khaasba uu noqon karaa cid alliyaariyo ciddii waxa ay soo qabato u odhan karaa waar hebelow haddaad waxa ay soo qabato waxaasaad leena markaa idan khaasi mid caamuba waa noqonaya waxaanu leeyahay waxa weeye inuu shardiyo soo celinta addoon ka lumay aabiq macnaa ka fakaday waatan wax walba addoon bay ku miaaliyeen inta badan iyo wamaa qad shaakalahu wixii yani shakligiisaasa addoon baxsay wixii shakligiisaasa dee alaab ka lumtay xoole ka lumay ayaa macluuma qadrin qadar la yaqaano ayuu u shardinaya wuxuu leeyahay shayga ninka baadidii baridae baadida shaygaasa iga lumee qofka ii soo celiya waxaasuu leeyahay wixii waxa laga maarmaana inuu yahay shay macluuma hadda taa innaga way way ka baxsantay idaacaddaasa maalin walba qof baa baasaboor ka lumay qof baa lacayi ka lumay gabadh baa dahab ka luntay waa la wanaajin doonaa baa la leeyahay hadhowto qofkii soo hero waa la wanaajin doonaa waa in idaacadda laga yidhaha intaasaa la siinaya boqol dollar baa la siinaya labaatan baa la siinaya soddon baa la siinaya waa in la yidhaahdaa wax caday noqotaa bal ma waxaanaad nagu wanaajinaysa hadhow faad la iskala daalama dhici karta marka shaygii loo keeno dee wax yar intuu usoo fiiqo warmaxanaad noo sheegaysay intaasoo ceshaanu daydayno intaa meel baanu ka dhacnay yani wax alliyaariye wixii dadka isqabsi ku keenaya ayaa ayaa islaamku ka sii hordegayaa oo la doonaya wax cad in laygu galo hadday saasi u dhacdana oo masalan layidhaha waa la wanaajin doonaayo deeta in wanaajintii laysugu keeni waayo waxaanuu sheegtay waxba kama jiraan waa ujratu misal baa loo noqonaya waar ma halkeed martay dee neefgaa geelaa meel halkaasaa laygu sheegay oo laba cishaan lugaynayo maalin waa sii socdo maalin kale waa soo wadayo waan soo dib jirayo xerbeegti baa loo xidhay u qiimeeya ninkaa maalin labadaa cisho waxaa shaqadaa u qabtay uqiimey intaasu intaasaa la siinaya waa ujratu misal yacani wixii la midka ah wixii lagu qabto caqdigeeduna waa jaa'isu darafayn labada qof midkii doona buu ka noqon karaa waxaanu yidhi hadduu fasakho qabla tamaami alcamali qofkii jaacilka ahaa masalan wuxuu yidhi neef caynkaasabaa iga lumay cinkii ii doonaa waxaasuu leeyahay dee dad baa dhaqaaqay qof baa dhaqaaqay ama laba dhaqaaqay ama qof saddex baa dhaqaaqay iyadoon hawshii lasoo wada qabanin ayuu haddana fasakay wuhi waxba kama jiraan baahintii horeen sameeyey waan ka noqday laakiin dad baa shaqeeyey calayhi ajru mil waxaa lagu leeyahay mushqaayadda intaa lagu shaqeeyay ayaa lagu leeyahy walaleey intaa bixi sixatuhaa min muطlaqi tasarufi bay ka qof tasarufkiisii daysan yahay bisiiqatin ayaana ku ansaxaysaa wahiya bian yashriطa waa inuu shardiyo fii ruduudi aabiqin addoon dhuuntay soo celintii iyo walaaqashaa kale wixii u dhigmee la midkaa macluuma qadrin qadar la yaqaano xaazahu man camila waxaana koobi oo qaadan oo lagama maarmaan inuu qaato ciddii shaqadaa qabatay un waar maye bal hadda waataan intaa idhi laakiin dee dad badan bayna hunguraynayo ayana meelaha wax ka egeege ee kuwanna wax ka sii ama kuwanna waxbaan si addax baan ku sii may ciddii shaqadaa qabatay unbaa wixii leh ma jiro cid kaloo lasoo hosgelinaya xaasiru man camila wa fasquhaa ijaaradii jucaaladii fasakhitaankeeda qabla tamaamiil calami camali min jaacilin hadday ka ahaato calayhi ajru mil ajrumaaal baa lagu leeyahy hadduu se caamilkii fasaqo waan waxba soo weynay laba cishaan ordayno waxba soo waayey dee bas iska tag wey hadda markaa y baradaad waxba weydey dee fasax baata iska tag waxay yidhaahdaan u keliya haddii uu masalan shaqadii kordhiyo uu idhaahdo masalan wuxuu idhaahdo meeshii loo meel ka shisho uu yidhaahdo ama uu nuqsaamiyo wuxuu idhaahdo may wixii waan ka noqday intii oo way gu badan tahay intaasaan bixinaya uu yidhaahdo oo deetna sababtaa uu ku fasaqo ujrumasalkii uu yeelanaya baabu ixyaa'i ilmawaati dhulka dhintay noolayntiisii ayuu baab yahay ixyaa waa camirid noolaynta camirid baa looga jeedaa mawaadna waxaa looga jeedaa waa dhulka aan hore cidi wax uga qabanin amaa xilli horeo jaahiliyahadba wax laga qabto waa ay kharaabtay xariimna aanu ahayn macmuur walaa xariimi macmuurinna aan ahayn meel camiran xariimkeeda aan ahayn masalan dee guri baad dhisatay dee gurigani xariim buu leeyihi wadduu leeyihi dee waddadani waa meel iska bannaanoo waan xiyaynaya waan ranaya jagaan ka jeexanaya maya waa xariim baa la leeyahi waa ceel waa berked halkay biyuhu soo marayeen markaa meesha iyo xariimkeeduba yaani waa isku mid nebigu salى اllahu عalayh wasalam wuxu uhi man camara arضa laysat liaxadin fahuwa xaqu bihaa qofka camira ama nooleeya dhul mawaada dhulaan cidna u sugnay isagaa ku xaq leh man axyaa arضa maytata fahiya lahu walaysa licirqi ظaalimin xaq qofka nooleeya dhul dhintay macnaha aan cidin ahayn fahiya lahu isagay u sugnaato walaysa licirqi ظaalimin xaq aalim xididkii xaq ma leh hadduu dhul qabsadu beerto cagaf baa la gelinaya weliba dhulka in la yidhaha soo hagaaji baa xaq loogu leeyay hadduu sees midhan geliyo cagaf baa la maray wax alla wa xaquu leeyay war simir baa ka galay war dhagax baa ka galay war waa laga shaqey ma jiro alla xaquu leeyay ma jiro laysa licirqi daalimin xaq yajuusu lilmuslimi qofkii muslimka waxa u bannaan ixyawma qadar inta uu kara inuu nooleeyo id waktiga laa milk laa aahara raadli milki muslimin bihi aan ugu sugnayn bimaa shay ayaanu ku noolayn yucaddu lagu tirin liixyaa'i cimaara camirid noolaynteed ixyaa oo camirida haddad domin idaafati idaafa bayaaniya ka dhigo ixyaa huwa alcimaara yakhtalifu alxukmu bixasbi man qasad ba kanu qastiyey qadarkiisa iyo ujeeddadiisa ayuu isku khilaafaya waxa uu leeyahay sheekhu waxa u bannaan qofkii muslimka ahaa ixyaau maa qadar intuu awoodo ixyayntiisa iyo noolayntiisa iyo camiriddiisa inuu ixyaayuu nooleeyaa buu leeyahay waxaynu waa intuu karo maaha inaad arli ilaahay oonad waxba ka qaban karan iska waageerato waa intaad axyin karto waxaana shardiya inay tahay dhul kasta oo aan raad milki muslim lagu arkaynin yacni waa inaan cimaarana ka muuqanin wax ku tusinayana ka muuqanin dhulkaa aad noolaynayso id wakhtiga laa ahara limilki muslimin bihi muslim milkigii raad aan ku lahayn weeye hadduuse raad muslim ku leeyahay de isagaa leh isagaa ayaa leh haddaan la garanaynin ama muslimadimi ha ahaaday isagii baa leh haddii uu dhinto waaridkiisii baa leh haddii la garan waayo laakiin cimaaradan islaami ay tahay amwaashaa daayacada muslimiintu leeyihiin bay la mid tahay markaa imaamkaa ilaalinaya inta maaligeedii soo baxay ama waa liibina lacagtaa la ilaalinaya haddiise ay meel jaahiliya tahay qofka muslimka ixiyo waa ku mulkinaya weliba muslim buu yidhi gaalkii isaga dhulkeenna shaqo kuma laha milki muslimin halkaa uu leeyahay ka xarbigaa mooyaane ka dimiga aynala degan iyo ka mustaamankaa iyo ka mucaahadkaa iyo dhulkooda loo dhowaan maayo waa ka xarbigaa un dhulkiisa waaye waxaana uu ku noolaynayaa wixii la odhan karo curfi ahaan waa ixye ama waa cimaara waa ixye ama waa cimaara taasina waxay isku khilaafaysaa horta curfigaa loo noqonaya curfiga meesha iyo caadada taalla ayaa loo noqonaya waxaanay taasi weliba isku khilaafaysaa hadba qasadka laga leeyahay berigaa hore waxay odhan jireen fuqahadu hadduu guri doonayo dee waa inuu soo taaga gidaarradii waa inuu taaga waa inuu dushii wax ka saara waa inuu albaabeeye wax geliyaa hadduu beer doonayo dee waa in biyi la xidhaa waa in ceelo loo qodaa waa in la oodaa hadduu xero doonayo xero xola dee waa inuu oodaa hadba waxaanaad ka dhiganaysa ad u isticmaalayso dee wax ku tusinaya waa inaad ku sabaysaa oo curfi ahaan la odhan karo meeshaasi waa waxaa meeshaasi waa daar meeshaasi waa beer meeshaasi waa xero la odhan karo innaga iminka sees oo kale haddii lagu sameeyo iyo dee waraaqiya waxaana loo sameeyo way noqon kartaa beerihii oo kale dee haddii ceelashii laga qodo oo daagagii laga sameeyo wax lagu beero way noqonaysaa waxaan iska waageerkan oo danu arriga dhaah lagu weera waageeraya waa iska taxajiir uun weeyaan wax qiimay leedahay ma jirta iyadu dee waxaana mawaad la odhan karaa dhulkaa dee ka baxsan magaalooyinka wixii magaalooyinka dhexdeedahay mawaad maaha waa dhul dadwada leeyahay baloodh aan la lahayni ma jirto markaa iyada meel la exiyeynaya maaha wixban hadday maamka magaalada ku jirto iyadu mawaad maba noqonayso yajuusu waxa bannaan lilmuslimi qofkii muslimkaa ixyaau maa qadar wuxuu kale inuu nooleeyo id waktiga laa limilki muslimin muslim milkigii bihi ahar wax raadi aan ugu sugnayn bimaa shay baanu ku noolayn liixyaa'i cimaara camirid noolaynteed yucaddu lagu tirin waxaad noolayn ama camirid la odhan karo yakhtalifu lxukmu xukunkuna wuxuu isku khilaafayaa bixasbi man qasad kanuu soo qaasaday hadba qadarkii hadba wuxuu ka doonayo wax cimaaradeed la odhan karo wa maaliku lbi'r ceelka kiilaha aw ilcayni ama isha badala wuxuu dhiibi cala almawaashi u dhiibi la zuruuc zaracyaalka maye maa fadal wixii ka dheeraaday waalmacdinu alظaahiru macdankaa muuqda wa huwa alkhaariju waa kuu soo baxsan yahay jawharuhu min hayri maa yucaaliju min hayri cilaajin ayadoon waxba yacni lagu tiigaarin oon awood iyo hawl lagu bixinin ka nifti walkibriiti uma alqaariba weeyaane isagana wixii ka dhahay inuu bixiyaa baa laga maarmana iyo wasaaqidi zuruuc wa himaari zaraci iyo midhihii dhacay waxa uu leeyahay sheekhu qofkii ceelka lahaa ama isha lahaa waxa waajib ku ah wixii ka dheeraaday dantiisa inuu siiyo nafihii bini aadmigee la midka ahaa iyo xoolihii cid kale lahaayeen waayo majaan uu siiyo bilaash waayo ruuxdan haddii xurma leh laakiin waa inaanu qofkan maaligahay biyo kale oo mubaaxana aanu helaynin waana in aanu masalan ku dhib mudanaynin qofkani zarac iyo wax ugu dhex yaalla biyahan waynaanu ku dhib mudanaynin la zuruuci zaracyaalka maya barbeertii baa iga oomane ii waraabi yani waajib baa haynuu dhiibaa weeye zaracu xurmo male sida nafta oo kale ah laakiin nafdii bini aadmiga iyo xoolihii waajib weeye biyaha ka dheeraadka u hayo inuu inuu siiyaa halkana wuxuu inooga hadlayaa waxyaalihii iyadana dadku shuraakada ay ku hayn wuxuu dhi macdanta muuqda ee jawhartiisu iska soo baxsan yahay min hayri ma min hayri cilaajin ayadoon waxba lagu daalin oon lagu hawshoonin waxa yacni korka un laga qaadanayo weeye ka nift nift iminka dee waxa weeyaan waa waa naafdanaya batroolkan laakiin berigaa hore dee iska adigu raadadkeeda iyo un wax markaa dee dhulka guudkiisa ahaa oo macaadintaasabay ahayd kibriidkuna isaguna waa macdan noocaasoo ayagu ay ku tilmaamaysa cayn soconayso oo ifaysa indigoda ku jirta maray ka soo baxdana iftii uu ka baxayo qaarkaana daamurkayabay markaa ku tilmaami jireen iyo milixdii iyo waxa la yaalay wixii la midkaa nuuraddii iyo waxa la yaalay wixii noocaasa ee aan hawl u baahnay inay macdin dusha iska saaran yahay isagana wixii ka dheeraada inuu bixiyaaba waajib ku ah laakiin wixii qarsoon macdinka qarsoon ee aanay muuqanin shaqo mooyaane wax kale aanu ku muuqanaynin isaga dee ixyaa lagu mulkinayaa ixyaa lagu mulkinayaa oo qofka ixyeeyo zaracii dhacay iyo midhihiina yacni qofkii u soo horreeya ayaa ku xaq leh dee waa midho layska tuuray iyo zarac layska tuuray ama waxaa dhirtaba dee ka dhacay ee layskaga kaaftoomay wuxuu la mid noqonayaa un markaa dee xaabadii iyo xashiishiiyo waxaasuu la mid noqonayaa idan markaa qofkii u soo horreeya isaga ayaa ku xaq lahoo ciddii kale kaga xaq yeelanaya wa maaliku lbir ceelka kii milkisanaa aw ilcayni ama caynta badala wuu dhiibi maa fadala wixii ka dheeranay cala almawaashii mawaashida ayuu dhiiboo siin la zuruuci zaraciyadii maya waalmacdinu daahiru macdankii daahirkaha wawalkhaariju waa kuu soo baxsan yahay jawharuhu jawhartiisu kay soo baxsan tahay weeyaan min hayr maala min hayri cilaajin ayadoon waxba lagu daalin ama aan yacni hawl lagu soo saarin ka nifti walkibriiti uma alqaariba weeyaane isagana inuu bixiyo ayaa laga maarmaana wixii ka dheeraada wasaaqidi zuruuci wahimaari midhihii dhacay iyo zaracii dhacay dadku ay iska tuureen ay iska naceen ama ka daatay ee aanay dan ka lahayn wixii markaa ciddii u soo dheeraysa ee hesha ayaa markaa ku xaq yeelanaysa allahu aclam